أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أmا بعd waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraةi آli cمraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol konton iyo afaraad ee suuradda ka mid ah markii uu allah subxaanahu watacaala ka soo hadlay sidii ay muslimiintu markii ay iyagoo gaaladii kusii jeedo in laga soo jeediyey macsi ay la imaadeen iyo khilaaf amarka nebiga ay khilaafeen iyo iyaga dhexdooda inay markaa iskhilaafeen darteed dabadeedna marka inay meesha bannaanka ah ay aada ugu carareen oo ilaahay subxaanahu watacaala kadib markaa uu cafiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala cafiskiisa uu geliyey si aynan ugu tiiraanyoonin ugu murgin wixii ka tegey iyo wixii ku dhacay midna markii nebiguna gadaashooda wuxuu ka lahaa ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah intaa markii ay dhacday ayaa abu sufyaan uu iska tegay oo baxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali ayuu diray waxa uu yidhi fiiri haddii nimankan fardaha ay iska sii daayaan oo owrta ay ku dhacaan nimankaa marka makaya xaggeeday kusii socdaanoo waa tageen hadday fardihii saaran yihiin welina oo aynan fardihii iska sii daynin macnaheedu marka madiinay soo rabaan inay darbo kale ku dhuftaan maadaama markaa iyagu ay u arkaan inay lib ay haystaan cali markii uu soo eegay wuxuu arkay iyagoo fardihii sii daayay oo hortiina ku dhacay markaa weeyaan marka ay aayaddan qisadanu ay dhacayso markaas marka cali nebigu uu arrintaa u diray radia allahu canhu ayaa waxaa dhacday dadku inay laba qaybood noqdeen qeyb ilaahay uu sugay oo iyaga markaa intay xasilooni ilaahay qalbigooda uu kusoo dejiyey gamaanyo iyo lulo markaa lagu riday oo iyagoo seeftii saas u haysto haddana ay gamaanyoonayeen sida ay amni iyo nabadgelyo iyo kalsooni u qabaan darteed waayo gamaanyada xarbiga lagu gamaanyoonayo waxay tusay kalsooni gamaanyada salaada iyo cibaadada lagu gamaanyoonayana mina shaydaani bay ka ahaatay sidaas markay dad ahaayeen kuwo kale oo munaafiqiinta ka mid ahna maladoodii yacni meelo badan bay maladoodu aaday ilaahay subxaanahu watacaala bay mala xun ka malaysteen maladii jaahiliyada iyo dadkii mushrikiintu ay qabeen oo kale ayay rabbi ka malaysanayeen ee mucatib ibnu qushayr nin la dhihi jira munaafiqiinta ka mid ahaa weeyaan hal lanaa min alamri min shayin iyo yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya iyo isagay ka warrameen marka dadkiina dad amni ilaahay kusoo dejiyey iyo gamaanyo iyo kuwo iyaga dhan qalbiga ka walbahaarsan oo meeshii ay geli lahaayeen iyo sidii ay yeeli lahaayeen iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ou eber ka dhigayo baabi-inaayo iyo waxyaabahaabaa marka malahooda iyo qalbigooda galay arrintaabuu rabbi marka uu ka hadlayaa uma anzala calaykum marka waxay dhacday waa waqtigii nebigu ou cali diraayey ee abu sufyaan iyo jeeshkiisii ha la soo eego ou lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala tacaala allah wuxuu yidhi uma anzala calaykum uma markaa dabadeed anzala allah wuxuu soo dejiyey calaykum idinka korkiina min bacdi algami murugtii kadib yacnii murugtii ka gadaaleh amanatan amnan liajli amnin amni iyo xasilooni darteed nucaasan buu alla soo dejiyey gamaanyo iyo lulo ayuu soo dejiyey nucaa gamaanyada iyo lulada oo yaqshaa daboolayo daa'ifatan koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah wa daa'ifatun kooxna kooxda oo qad ahamathum ay muruggelisay anfusuhum nafahoodu ay muruggelisay yadunnuuna way malaynayeen billaahi alleh dannan mala ayay alla malaynayeen malada oo hayraalxaqi xaq aan ahayn danna aljaahiliyati danna alfirqati aljaahiliyati firqadii jaahiliyada loo nisbeeyey ee mushrikiinta ahaa maladooda oo kale ama dannan malo ka danni aljaahiliyati oo kale ah yaquuluuna waxay lahaayeen oo ay dhahayeen hal lanaa maa lanaa nooma sugnaanin annaga min al amri arrinka xaggiisa min shay-in waxba noogagama sugnaanin talada iyo amarka iyo wax aan annagu ku lahayn ama na nalaga talageliyey ma jirin qul waxaa tiraa nebiyow ina al amra amarku ama arrinku kullahu dhammaantiis lilaahi allow u sugnaaday yukhfuuna xaal ay qarinayaan ayay malaynayeen malada jaahiliga ah yukhfuuna xaal ay qarinayeen fii ama yaquuluunada haddaad doonto ka xaalay damiirka ku jiro yukhfuuna xaal ay qarinayeen ayay hadalkaa dhahayeen fii anfusihim nafahooda dhexdooda ay ku qarinayeen maa shay laa yubduuna aynan muujinaynin laka adiga aysan kuu muujinaynin yaquuluuna iyagoo dhahayo xaal ay dhahayaan ama ay dhahayaan low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahaa annaga ou noo sugnaan lahaa min almri arrinka xaggiisa shay-un wax ou noogaga sugnaan lahaa maa qutilnaa nalama dileen haahunaa meeshaan nalaguma dileen qul waxaa tiraa nebiyow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaa ahaa lahaydeen la barasa aladiina kuwii way usoo bannaan bixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim iyaga korkooda alqatlu dilka lagu qoray ilaa madaajicihim meelihii la dhigi lahaayoo lagu legdi lahaa ayay usoo bixi lahaayeen waliyabtaliya allaahu wa facala allaahu daalika alla sidaa buu yeelay liyabtaliya allaahu inuu alla imtixaano maa shay fii suduurikum laabihiina dhexdeeda ahaaday iyo waliyumaxisa inuu imtixaano oo markaa yacni uu kala hufo maa waxa fii su fii quluubikum quluubtiinna dhexdeeda ahaaday wallaahu alleh caliimun mid ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah marka allah wuxuu leeyahay uma anzala uma intaa dabadeed anzala calaykum alla korkiina wuxuu kusoo dejiyey haddaad tihiin muslimiintii yaa macshara almuslimiin min bacdi algami murugta kadib murugtii idin asiibtay ka gadaale amanatan laba icraab ayaa ku jirta ugu caansan in la yidhaha amanatan mafcuulu liajlihi laga dhigo amanatan amnan liajli amnin xasilooni darteed nucaasan buu alla idinku soo dejiyey marka nucaasan mafcuulkii anzalo waaye amanatanna marka waxaa weeyaan mafcuulu liajlihi meeshaas xoogaa marka ishkaal baa imaan karo waxaa la dhihi karaa amanatantana faacilkeeda waa hum uma anzala faacilkeeduna waa allah mafcuulu liajlihigana waxaa shardi ahaan jiray itixaadulfaacili masderka oo mafcuulu liajlihiga iyo caamilkiisu faacilkoodu inuu mid ahaado oo uunan iskhilaafsanayn saas darteed bay bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen amanatan in mafcuulu liajlihi la macneeyo waa laga fiican yahay dheheen inkastooy qaar ogolaanayaan oy dhahayaan waxaa kaloo loo badan yahay amanatan in laga dhiga mafcuulka anzala nucaasanna laga bedelo oo macnuhu markaa uu noqdo uma markaa dabadeed anzala calaykum alla wuxuu korkiina kusoo dejiyey min bacdi lgami murugta ka gadaale amanatan amnan xasilooni buu korkiina kusoo dejiyey nucaasan gamaanyow korkiina kusoo dejiyey bedelkaasaana fiicanba ayb haddii sidaa marka la yidhaha yaqshaa xarafkan laba qiraa'a la akriyey akharu lquraa waxay akriyeen yaqshaa daa'ifatan yaqshaa marka la yidhaahdana mafcu faacilka yaqshaa nucaasantaa noqonayso yaqsha nucaasu gamaanyadu wuxuu daboolayaa daa'ifatan koox kooxda oo minkum idinka idinka mida wa taqshaana quraada qaara akhriyeen oo reer kuufa ayb intaan caasim ahayn taqshaa bay akhriyeen haddii marka taqshaa la akriyo amanatantay u noqonee faacilka taqshaa taqshaa way daboolaysaa alamanatu daa'ifatan koox maxalka marka jumladan yaqshaa maxaa la icraabah marka jumladan booskeedu maxay dhacaysaa haddii yaqshaa la yidhaha nucaasan baa laga sifeynayaa dhibna male markaas haddii taqshaa la akriyana amanatanta in laga sifeeyo sifadii iyo mawsuufkiina waa la kala dhex galay markaasoo no bedel baa dhex galay nacam taana xoogaa waa laga roon yahay ayb yaqshaa waxaa daboolayey yaqshaa yacni gamaanyada oo yaqshaa daboolayey daa'ifatan koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah waa mu'miniintii marka ayaa gamaanyada ay dabooleysay abu dalxa zayd bnu sahlin radia allahu canhu wuxuu yidhi khashiyana nucaasu gamaanyo ayaana dabooshay wa naxnu fii masaafinaa yowma uxud annagoo safkeenna ku jirno maalintii uxud qaala wuxuu yidhi abu dalxa fajacala sayfii sayfteedu waxay ahaatay oy gudo gashay yasqudu inuu dhacayo min yadii gacanteyda inay ka dhacayso fa aakhuduhu waa soo qabsanaye wayasqudu waa dhacaye wa aakhuduhu waa soo qabsanaye gamaanyadu marka de hurdo oo qofka la tagtay ma aha hadday hurdo la tagto de cadowgii baaba ku leefayo marka cadowgiina waa u diyaar laakiin qalbigii walwal iyo walbahaar kama qabaano dad iska degan oo iska luloonayo gamaanyoonayaaba ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala marka abu dalxa wuxuu leeyahay intaasoo jeer bay seefta intay iga dhacdaan soo qabtaa waa iga dhacdaa waa soo qabtaa wa qaala haabitun can anasin can abi dalxata qaala rafactu ra'sii yowma uxud maalintii uxud madaxaygan kor u qaaday fajacaltu maa araa axada min alqowmi ilaa wahuwa yamiilu taxta juxfatihi min annucaas markaan saa indhaha usoo kala qaaday waxaan arkay buu yidhi qof walbo oo dadkii ka mida muslimiintii oo nin walba ou luloodayo seeftiisa galkeeda madaxa u saa ugu dhufanayo nacam yaan arkaayey buu yidhi nacam ayb zubayr bnulcawaamna sidaasoo kale ayuu yidhi ilaahay marka mu'miniinta sidaasu u abaalmariyey iyadoo xarbi lagu jiro ayaa ilaahay iska dejiyey qalbigooda wa daa'ifatun koox kooxda oo qad ahamathum ay murug gelisay anfusuhum nafahoodii ay murug gelisay naftibaa murug gelisay oo yacnii naftoodiibaa murug aada u daran ku beertay waa munaafiqiinta kuwaas meeshaa marka allah wuxuu rabaa inuu kala sooco munaafiqiintii iyo mu'miniintii mu'miniintii marka waxaa lagu keenay gamaanyo munaafiqiintiina khowf iyo cabsi naftoodiibaaba murug gelisay ayb ay xamalathum xamalathum cala alhami naftibaa waxay ku xambaartay murug ayb yuqaalu amrun muhimun ayaa la yidhaha wa daa'ifatun koox kooxda oo qad ahamathum ay murug gelisay anfusuhum nafahoodu ay murjisay kuwaa yadunnuuna khabarkii waa marka waxay malaynayeen kuwaas billaahi alla waxay ku malaynayeen dannan malo ayay ku malaynayeen malada oo hayra alxaqi xaq aan ahayn danna aljaahiliyati dannan mala ayay malaynayeen midla danni aljaahiliyati jaahiliyada maladooda maladeeda oo kale yanii dadka aan rabbiba aqoonine mushrikiinta waxay rabbi ka maleeyaan oo kale ayay ka malaynayeen qoladan marka waa munaafiqiintii marka ilaahay labadan marka dagaalkii xarbigii buu ku kala saaray sideedana qur-aanku munaafiqiinta iyo mu'miniintu waa isagaa kala soocayba oo qof munaafiqa qof mu'min ah ma ku darsamaynin yacni koox munaafiqiina asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam ma aynan ku qasmaynin marnaba oo siyaalo badan baa loo kala garanayey waxyaabaha marka lagu garanayo de waxaa ka mid a dhacdooyinka dhacdo markay timaadaba munaafiqiinta waa ceeboobayeen natiijada haddana ilaahay uu ku abaalmarinayo mu'miniintai munaafiqiinta waa kala duwaneyd ninkii hadda goobtan joogay miyaan aayaddaana maqlay miyaan munaafiq iyo saxaabi kale aqooninna wau kala aqoonayaa shaki ma leh soo ma garanin qur-aankii baa soo kashifaayey yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suurat tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun iska jees jeesa munaafiqiintu waxay ka cabsanayaan aayad suurad inay soo degto iyaga waxa quluubtooda ku jiro bannaanka soo dhigto waxaa ku tiraahdaa buu alla yidhi iska jees jeesa ilaahay midkii bannaanka soo dhigayoo soo bixinayo waayo waxa aada qarinaysaan ilaahayna ballantiisii waa ka soo baxay waa la yaqaanay marka munaafiqiinta saxaabada waxay leeyihiin rasuulka kacb bnu malik markii aan ka haray dagaalkii tabuuk bannaanka markaan usoo baxoon dariiqa aan wareegaba ma arkaynin buu yidhi ilaa qof munaafiq ah oo oo nifaaqa dhex muquurtay oo la dhex muquuriyey un baan arkayey iyo qof ilaahay u cudur daaray mu'mina laakiin cudurdaar haysto dadkii marka meeshaa baaqday ee saa uu u tilmaamaya kacab dad la yaqaanay ahaayeen oo aan qarsoomeynin oo aan dhumaynin marnaba cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yidhi waxaan is arkaynay iyadoon jamaacada ounan imaanay ounan ka haraynin ilaa munaafiqun macluumu nifaaq qof munaafiqoo nifaaqiisa la yaqaano maahani halkaa waa lagu yaqaanay qur-aankiina marka suuratu tawba wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum yani maa zaala tanzil inay soo degayso wa minhum wa minhum ay la soo degayso nebi ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi faxdarhum munaafiqiinta ka digtoonow wax aan la aqoonin maa laga maa laga digtoonaan karaa waa inuu yaqaano markaas tilmaamaa marka ayaa munaafiqiintu ay lahaayeen isbahaysato gaar u soocanay ahaayeen almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin bacduhum min bacdina ilaahay leeyahay iyagaa qaarkood qaarka kale ka ahaadeen iyaga iyo marka mu'miniinta saadiqiinta waxba maba isugu jirinba markaasaa maanta wuxuu ku leeyahay mudbir min almudbiriin ayaa wuxuu leeyahay see loo kala garanaa saxaabi iyo munaafiq nacam saxaabi iyo adi hadda munaafiqiinta joogtaa camalkooda iyo warxumadooda lagu yaqaanaa oo kuwaas laftooda diinta ilaahay duraayo oo axaadiidta nebiga wax ka sheegayaaba dadku ay yaqaanaan inay munaafiqiin yihiinba nacam marka sida kuwaan loo yaqaanaa kuwaas ka badan baa loo yaqaana waxii baaba soo degaya waxay ayaa soo degaya ta kale marka waxay tahay munaafiqiintu axaadiid ma wariyaan oo nebiga cilmi ma ka xambaareen ma halba maba u ahaynba ilaahayba quluub noocaasa maba siininba munaafiqiinta waayo alla wuxuu yidhi waminhum man yastamicu ilayka xataa idaa kharajuu min cindika qaluu liladiina uutuu lcilma maada qaala aanifa dadka labay ahaayeen ahlu cilmi marka nebiga la dhegaysanayo dad culummo ah kuwaas culummada waa saxaabada saxaabadaa lagu fasiray kuwan munaafiqiintana warka nebiga waxay ka dheefayaanba ma leh say u joogaan iyaga dhanba cabsi iyo wadna kurkur ayaa hayo aayad maa talow soo degi doonto suurad maa imaan doonto yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu qof noocaas marka inuu cilmi xambaaro hami maba u hayaban ayb walidaalika hal munaafiq oo axaadiid nebi warinayo abadan lama sheegin ayb dadka axaadiidta nebiga wariyo ee maa yacni magacyadooda la yaqaan oo kutubta saxaabada lagu tarjamay ee ku qoran siiradooda iyo taariikhdooda ku qoran dad weligood nifaaq lagu tuhmay ma aha dad waxay ahaayeen mu'miniin khullas ah marka qur-aanku uu ka waramayana dadkaas dadkii sida qaab yacni qaabkii munaafiqiinta dadkii looga warramay ma aha weligiin cabdullaahi bnu ubay wax laga warinaa ma aragteen mucatibkan wax laga warinayaa arkay dadka wax laga wariyaa saxaabo la yaqaano mawaaqiftoodii la yaqaano islaamnimada ku dhintay ahaayeen markay dhinteenna waa la yaqaanay dadkii joogay markay noolaayeen oo nebiga la noolaayeenna ghazawaad inay nebiga la galaan ay la duulaan ayaa lagu yaqaanay inaynan dembaabin shardi maaha waa dembaabi karaan ayagana udu yacni saxaabadu maaha yacni cuduul waaye laakiin ma ahan macsuumiin maaha sida nebiyo kale ma aha laakiin dembigii ka dhacaba toobo iyo rasuulkii oo ay maqlaan ayay ka dabageynayeen saa darteed maba haynaba munaafiq wax wariyey ma hayno axaadiid nebi yacni looga shakiya ma hayno saxaabada rasuulkana haddii qof ay yaqaaneen oo munaafiqa ou xadiid sheegi lahaa iyagaaba dhihi lahaa midkan waa beenlow waa munaafiq allana waaba ka leexiyey munaafiqiinta diinta ilaahay inay iyagu ka noqdaan dad wariyo allaaba ka leexiye oo ka xifdiyey barnaamijkaana marka xadiidka uma gaar aha oo haddii la yidhaah saxaabada lama yaqaano mid munaafiqa iyo midaan munaafiq ahayn lama yaqaan haddii la dhaho waxa axaadiidtan warinayo qur-aankii laftiisaa soo gelaya baabkaas nacam oo qur-aankiina iyagaa wariyay maxaan ka yeelnaa baa imaanaysa nacam dadkan marka waxaa sheegayo waa dad zanaadiqo diinlaawayaal ah nacam waa ku gambanayaan diinka waayo qof masaadirti islaamka sidaa ula dagaalamayo muslim ma aha nacam haddaad aragto qof qur-aankii iyo sunnadii dadka ka shaki gelinayo shaydaan mariid ah un weeyaan laakiin qadarkiisa ma dhaafayo nacam mar walbana dadaa u taagnaa jiray oo dadka noocaa marka diinka ilaahay ka celi jiray cabdullaahi ibnulmubaarak markii uu maqlay ninkii nin ka mid ah kuwa zanaadiqada ah ayaa la ayaa zandaqo loo dilaayay markaasuu wuxuu yidhi intaasoo xadiid ayaan diinkiina ku dhex daray waa waa dambe ma ahan xilligii saxaabada markaasaa wuxuu yidhi waa lagu dilayaa axaadiidtan aad sheegaysana yaciishu lahal jahaabidatu culimadii xufaaddii waaweyneyda u noolaan doonto saa u kala soocayaan walidaalika waa la kala soocay saxiixi iyo wixii daciif ahaa iyo kulli waa la kala yaqaanaa qof waxay yidhaahdeen culamaau lxadiid hadduu isku dayo inuu nebiga ku been abuurto ilaahay baa fadeexeynayay tarjamadiisaa lagu qorayay kadaab beenlow ah inuu yahay waayo ilaahay diinkiisa cidna ku dayn maayo hallaynaysa haddii la dhihi lahaana qur-aanka keliyaa la xifdiyey xadiidka lama xifdinin qur-aanka alfaadiisa in la xifdiyo oo sidii loo fahmi lahaa ama sidii nebiga ugu dhaqmayna aan la ilaalinin wax macnaa oo ku sugnaanaya maba jirteenba marka ilaahay qur-aankana waa noo xifdiyey alfaadiisa macaanida qur-aanka iyo habka aan ugu dhaqmaynana waa naloo ilaaliyey marka innaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun lafdigii iyo macaanidii labadaba waa iskula jiraan waxyaabahan oo kale de dhowr iyo labaatan sano ama dhowr iyo toban sano ka hor lagama hadli jirin laakiin inaan ka hadalno de saan uga hadalno waxaa keenayo dad maangaab ah oo aan yacni diintiina wax ka aqoonin caqli badanna aan soomaalida dhexdeeda ka lahayn ayaa social mediaha nin walba iska dalaqsanayo ayay intay iska soo galaanay wax uun iska soo dhigaan dadka qaarkoodna waa baahiyaan qof iska miskiin oo marka mu'mina yaa laga yaabaa caamo ah qalbigiisa inay saamayso innaga marka waxaa waajib nagu ah ama qofkii wax og inuu dadka u caddeeyo waxa uu og yahay ayb marka qofha afkeenna inuu af soomaali ku hadlo iyo inuu af carabi ku hadlo wax macnaa noo samayn mayso kuwa noocaas oo kale ah ayb marka kuwan marka sidaan marka aayadan marka labadan waa la kala soocay xataa waxaad dareemay fiiri diinka haddii ficil sida daahirka ka ah munaafiqiintu ay sameeyaan oo nifaaq dartii ay u sameeyaan dad mu'miniinana ou ka dhaco laakiin nifaaq dartiis ounan uga dhicin ilaahay waa kala saaraa labadaas qolo tabuuk markii la aaday dagaalkii tabuuk saddexdii saxaabi ee dagaalka ka baaqatay iyo waa la kala saaray munaafiqiinta soo maa kuwan munaafiqiinta waxaa la yidhi alla uu yidhi sayaxlifuuna billaahi lakum ida inqalabtum litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannam kuwaas qurun waayaa la yidhi kuwana maxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin wacala alhalaathati aladiina khulifuu markuu alla aayaddaa towbadooda uu ka waramay saadiqiin inay yihiinuu ilaahay sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin saddexdaanna dagaalkay ka hareen munaafiqiintiina dagaalkay ka hareen laakiin ninna wuxuu uga haray nifaaq iyo dibindaabiyo midna shaydaan iyo xunbaa ka qaalib noqday laakiin iimaan uu lahaay kuwan waa la canaantay konton habeenaa laga aamusnaaday waa laga towbad aqbalay markii la arkay inay qoomameeyeen oo ay ilaahay u towbad keeneen xataa marka acmaasha waa lagu kala saaraa munaafiqa iyo mu'minka marka in la yidhaah saxaabadii iyo munaafiqiina isku darmay aad iyo aad wax u foolxun waayo ummadda diinkeeda khatar looga gelinayo saxaabina sidiisaba waxaa la yidhaha man laqiya nabiya sal ll ly slam mu'minan bihi wamaata cala lislaam munaafiqu maba ahanba saxaabi isaga ayb wa daa'ifatun kooxna kooxda oo qad ahamathum ay muruggelisay anfusuhum nafahoodu ay muruggeliyeen yadunnuuna waxay malaynayeen billaahi alleh hayra alxaqi dannan malo malada oo hayra alxaqi xaq aan ahayn danna aljaahiliyati dannan malo ayay malaynayeen ka danni ljaahiliyati jaahiliyada maladeeda oo kale yaquuluuna waxay dhahayeen hal lanaa istifhaam inkaari ah waa macnihiis waa nafyi marka min shay inta dambaana tusayso minta waa zaa-ida tawkiid macno tawkiid faa-iideyneyso marka hal lanaa ay maa lanaa way nooma sugnaanin min almri arrinka xaggiisa min shay-in waxba noogama sugnaanin arrinkuna marka waxay ka wadaan talada maxaana loola tasha waayey leeyihin annagiina lalama tashanin taladii waxba kuma lihin ayb qul waxaa tiraa ina alamra arrinku kullahu dhammaantiis lilaahi alla u sugnaaday arrinoo dhan allah iska lehoo alla u sugnaaday ama hal lanaa ay maa lanaa nooma sugnaanin min alamri arrinka xaggiisa min shay-in waxba ay min annasri arrinta xaggeeda guul wax guul a noogama sugnaanin qul waxaa tiraa ina alamra guusha kullahu dhammaantiis lilaahi allay u sugnaatay ayb yukfuuna ayb sidaabay marka lahaayeen yukfuuna xaal ay qarinayeen fii anfusihim nafahooda ay ku qarinayaan dhexdeeda maa shay laa yubduuna aynan muujinaynin laka adiga aynan kuu muujinaynin wax ay adiga kuu muujinaynin bay laabtooda ku qarinayeen yaquuluuna waxay dhahayeen yaquuluuna marka bedelu ijtimaal waayo yukfuunadaa laga bedelaan yukfuuna fii anfusihim naftooday waxay ku qarinayeen maa laa yubduuna laka yaquuluuna waxay dhahayeen low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri arrinka xaggiisa shay-un ou nooga sugnaan lahaa wax uun maa qutilnaa nalama dileen haahunaa meeshaan nalaguma dileen sidaa bay dhahayeen marka malada ay maleeyeenee marka xaqa aan ahayn maxay tahay ibnulqayim baa aad ugu dheeraaday zaadulmacaadka marka lasoo koobana waxay tahay dhowr waxyaabood awalan inay qadarka inkiraan oo ay leeyihiin haddii annaga nalala tasho lahay lama dhinteen waa qadarkii oo la diidayo ilaa ninkii ilaahay dhimasho u qoray meeshii uu ku dhiman lahaa waa imaanayaa un sida aayadda ay tilmaamayse marka in la yidhaha haddaan s haddii sidaa la yeeli lahay lama dhinteen waa danni xun oo jaahili ah waxaa danni jaahili ah in loo maleeyo inay maleeyaan gaaladii maadaama ay libin heleen dagaalkii uxud inay ayagu xaqa ay dhinacoodu ou yahay oo munaafiqiintu waxay yidhaahdeen haddii moxamed iyo asxaabtiisu ay xaqa ayaga ku taagan yihiin lagama adkaadeen marka in laga adkaaday waxay tusay inay baatil ku taagan yihiin oo dadka kasoo horjeedaa ay xaqa ku taagan yihiin iyadana waa malaxun waay waayo qofka guulaystaa xaqa ku taagan lama dhihin caaqibada unbaa marka yacni mu'miniinta waa la siinaya ilaahayna gaalada libin joogta a mas ma siinayo waxaa kaloo ka mid ah malada oo oo foosha xun in la maleeyo ilaahay waxa uu sameynayo ama uu qadaraayo xikmad la-aan inay tahay waayo arrinkan ilaahay xikmad buu uqadaray oo una yeelay waxyaabahaas faraha badan ilaahay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa oon lagu caabudin waxaasoo dhan marka waa dani jaahili ah ayb qul yaquuluuna waxay dhahayaan low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahaa min alamri arrinka xaggiisa shay-un wax maa qutilnaa nalama dileen haahunaa meeshan amalada xun waa tanaa qul waxaa tiraa low kuntum haddii aada ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina haddaa iska joogi lahaydeen labarasa aladiina kuwii way usoo bannaan bixi lahaayeen kutiba calayhim korkooda lagu qoray alqatlu dilka ilaa madaajicihim meelihii lagu legdi lahaayo oo la dhigi lahaay marka maa qutilnaa markay leeyihiin maxay ka wadaan ayaga yani waxay iska dhigaayaan dad walaalahoodii khasraj iyo aws u murugoonayo waxay leeyihiin dadkii ansaar ka dhintay oo annaga qabiilo ahaan nagu tirsanaa ma aynan dhinteen haddii teenna ay tahay saasay iska dhigayaan ee dadka shuhadaa u uxud munaafiqiin maba ku jirin munaafiqiin ma ahayn dad muuminiin ay ahaayeen laakiin iyagaa waxay iska dhigayaan inay kuwaas u hadlaayaan ayb waliyabtaliya allaahu wafacala allahu dalika alla sidaa ayuu yeelay liyabtaliya allaahu alla inuu imtixaano maa uu imtixaano waxa fii suduurikum laababkiina ahaaday waliyumaxisa inuu hufo ou kala hufo maa waxa fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda ahaaday wallaahu alle caliimun ku ogaal badan waa bidaati suduuri ku ogaal badan laabaha waxa u saaxiibka ah alla mid ogaal badan way ina aladiina tawalow minkum yowma altaqa ljamcaani inama istazlahm الshayطaanu bibacdi ma kasabuu ina aladiina kuwa tawalow jeestay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani yowma maalinkii iltaqaa uu kulmay aljamcaani labadii jeesh ay kulmeen kuwii jeestay oo cararay inamaa wax kale ma ahana istazallahum waxaa simbiririxiyey ashaydaanu shaydaan baa simbiririxiyey oo dhumiyey bibacdi maa kasabuu bisababi bacdi maa shay yacni qaarkiis sababkii kasabuu ay shaqaysteen ama bibacdi maa kasabuu bibacdi kasbihim kasabkoodii iyo camalkoodii wax ka mid ah sababkii ayaa shaydaan u dhumiyey u simbiririxiyey walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ah cafallaahu alla waa cafiyey canhum xaggooda ina allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye xaliimun dulqaad badan halkanna marka dadkii cararay ee nebiga sala allahu calayhi wasalama ka cararay ayaa waxaa la tilmaamayaa sababkii cararkaas keenay iyo ilaahay naxariistiisa inuu iska cafiyey maadaama ayagu aynan ka ahayn arrintaa iyadaa nifaaq dartiis aynan marnaba u cararin iyo shaki ay diinka ka qabaan ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani yowma maalinkii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jeish maalinkay kulmeen kuwii jeestay oo idinka idinka mid ahaa inama istazallahum waxaa simbiririxiyey istazalla istafcala marka laakiin bimacnaa afcala w istafcala oo afcala macnaheedu yahay macnaha marka waxay ka dhigan tahay istazallahum shaydaanu azallahum shaydaanu shaydaan ayaa simbiririxiyey ee macnuhu maahan simbiririxadoodu dalbay maaha qaaraa sidaas u fasiraya inuu simbiririxiyou isku dayey oo saas uu dalbay camal ayay ka dhigayaan laakiin istazalla bimacnaa ist afcala yani istazalla bimacnaa azalla in laga macneeya waa fiican tahay ayb inamaa wax kale maahana istazallahum waxaa simbiririxiyey ashayطaanu shayطaan ayaa simbiririxiyey bibacdi maa kasabuu bibacdi kasbihim kasabkoodii iyo camalkoodii wax kamida ayuu alla ayaa shaydaanku ku simbiririxiyey marka ba-du waa sababiye waaye waxaana laga qaadanayaa wixii ay kasbadeen waa macsidii wacasaytum min bacdi ma araakum maa tuxibuunadii waay arrintaabaa marka waxay u keentay in marka shaydaan uu ka haalib noqdo oo uu ka adkaado oo markaa u simbirirxiyo ayb zalladaa marka iyo gefkaa gefkii baa marka wuxuu ku xambaaray shaydaan inay u nuglaadaan mar walbana marka shaydaanku qofka wuxuu ugu nuglaadaa inta uu macsida u jiro haddii marka macsida qofka uu ku dhex jiro u dhow yahay shaydaanku waa u nugul yahay kullamaa uu macaasidu ka dheeraado towbada iyo adkaarta iyo istikfaarta iyo wanaagga iyo uu ku dadaalana shaydaanku waa ka fog yahay ina kayda shaydaani kaana daciifan waxa un shaydaan uu kugu tasalludo waa dembi adiga kaa imaanayo un qofka ka imaanayo aayaddu marka waxay tusaysaa de saxaabadu macsuumiin ma ahaynoo dembi waa ka dhici jiray laakiin dembiga ma joogtay jirin markuu ka dhacaba intay isgartaan ayay ka toobad keeni jireen arrintaana cadaalatu saxaaba waxba uma dhibayso waayo lama dhihin qofka cadliga ku sifaysnaanayo waa inuu sidii nebi maxamed oo kale yahay lama dhihin haddii kale yaa noqon karaba saas qof walbaa dembi wuxuu u yahay halis walaqad cafa allaahu wala wallaahi qad xaqiiqe ahe cafa allaahu alla waa cafiyey canhum xaggooda ilaahay waa iska cafiyey kuwa in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waay xaliimun dulqaad badan marka dadkaa ilaahay waa cafiyey marka la leeyahay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inuu alla ka towbad aqbalay ee dad ilaahay jecel yahayna inay ahaayeen in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waa xaliimun dulqaad badan oo cuquubada aan kusoo dadejinaynin haddaad tiraahdid cuquubo miyaa u dhimanba waaba kan toddobaatan dhimatay oo intaasoo dhaawac la galay oo shiddo iyo dhibaato la galay maya taa dhibaato maba ahaynba haddii si loo fiiriyo dersina waa lagu qaatay oo musiibadaasi saxaabadu waxay u noqotay dersi iyo wanaagay u noqotay mar dambe uma aynan laabanin taasoo kale intii dhimatayna wayatakida minkum shuhadaa waxba kama hallaabinoo hortooday uga socdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kafaruu kufriyey waqaaluu yidhi liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood darteed dartood u yidhi idaa haddii idaa darabuu xiina darabuu markay socdeen fil ardi dhulka korkiisa markay ku socdeen ow amase kaanuu ay ahaadeen gusan kuwa duulayo ay ahaadeen ku yidhi maquulu qowlkii waa kana low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa annaga agteenna maa maatuu ma aynan dhinteen wamaa qutiluu lama dileen liyajcala allaahu inuu yeelo alle caaqibadoodu marka inay saan noqoto inuu alla yee uu ka dhigo daalika kaagaas ay daalika alqowla hadalkaa xasratan qoomamo inuu uga yeelo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaatay wallaahu alla yuxyii waa nooleeyaa wayumiitu isagaa dilo xayaatada iyoiyo geerida allah hayo wallaahu alleh basiirun mid arkid badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aada samayneysaan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii kafaruu kufriyey kuwan kufriyeyaa waa yacni lmunaafiqiin waa munaafiqiinta cabdillaahi bnu ubay iyo asxaabtiisa mu'miniinay kuwaasoo kale ha noqonina haddii aan la aqoonin marka ma la dhihi laha kuwaasoo kale ha noqonina waxaa hebeloo kale ha noqonin haddii lagu yidhaha hebelku waa inaad taqaano hebelku haddaadanba aqoonin khitaabka adiga lagula lagugula waramayo arrintaas maxuu macnoo sameynaa marka waxaan lama aqoonin marka maxay tahay saxaabadii oo mu'miniina lala khitaabayaa waxaa la leeyahy idinku munaafiqiintan gaaladoo kale ha noqonina waa yaqaanaan marka ayb wa qaaluu oo yidhaahdeen liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood dartood u dhaheen laamku waa laam oo markaa tacliil liajli ikhwaanihim ukuwada meeshaan lagu sheegayna waa maxay ukuwatu nasab waay walaalahood xagga nasabka ugu ugu walaal ah dartood u yidhi idaa darabuu idaadan marka bimacnaa xiina in laga macneeyaa fiican ayb xiina yadribuuna fi lardi marka markay dhulka soconayaan sidaana marka waxaa loo leeyahay idaada shardiyadaa haddii shardiyo laga dhigo ficilka maadi markay gasho mustaqbalay u gedini waqaaluuna marka waa soo horeysaa idaadii marka waqaaluu bay ku tacalluqeen iyadoo marka mustaqbal faa-iideyneysa haddana maadi waqaaluu in lagu tacallujiyo culeysaa meeshaa marka ku jiro marka in la yidhaha waqaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaa liajli ikhwaanihim ma inay iyaga liikhwaani laamku ma aha laamu tabliiq ma aha gaarsiin iyagu inay walaalahood ku dhahayaan ma ahane waa tacliil laamku liajli ikhwaanihim walaalahood dartood bay waxay u dhaheen idaa darabuu xiina yadribuuna ayaad leedahay marka xiina kolka yadribuuna ay soconayaan fi lardi dhulka ay soconayaan ow amase kaanuu xiina yakuunuuna markay ahaanayaan gusan kuwa duulaya markay ahaanayaan marka meeshaas hadii sidaa loo dhiga marka oo xiina laga macneeyo xiina yadribuuna fi lardi xikaayat lxaal waay marka waqaaluudii marka waxay iska noqona xaalad yaa markaa laga xikaayoonaya laga warramay sidaa bay ayay yidhaahdeen markay sidaa sidaa xaalkoodu ou ahaaw ama waqaaluuda in laga laqbeeyo wayaquuluuna la dhaho laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu wayaquuluuna dhahayeen liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood dartood u oranayay idaa haddii darabuu fi lardi waa la yeeli karaa saana hadday dhulka socdaan ow kaanuu ama ay ahaadaan gusan kuwa duulaayo jamcu ghaazin maxay ay yidhaahdeen marka low kaanuu hadday ahaan lahaayeen kuwani cindanaa annaga agteenna maa maatuu ma aynan dhinteen wamaa qutiluu lama dileen ayb liyajcala allaahu dalika marka liyajcala allaahudan laamkan xagguu ku xagguu ku tacalluqa marka hore waa baxhi waxaa la yidhi laamkani wuxuu ku tacalluqayaa maxduuf taqdiirkiisu ou yahay awqaca dalika alqowla walmuctaqada hadalkaas iyo caqiidada ayuu ku ayuu riday alle kuwanuu ku riday liyajcala allaahu sow alla uga yeelo dalika ay dalika alqowla hadalkaas xasratan sow ugaga dhigo qoomamo qoomamada oo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaanayso marka marka saa markaan dhahno laamku laamukey waayo laamukeyguna wuxuu ku tacalluqayaa awqaca dalika alqowla walmuctaqada liyajcalahu xasratan waqiila waxaa la yihi laamku waa laamu sayruura ee laamukey maba aham hadalkan bay yidhaahdeen liyajcala allaahu iyagu markay hadalkan dhahayeen inay saa noqdaan ma rabin inay shallaayaan hadalka uma dhihin marka laamku laamukey maaha laakiin dhihitaanka ay dhaheen caaqibada ka dhalanaysaa sidaan ah marka laamu lcaaqiba ama laamu sayruura sidaana waa laga dhigay abu xayaan laamka in laamulcaaqiba laga dhigo ayuu doortay ayb liyajcala allaahu alla wuxuu ka yeelayaa dalika qowlkaa wuxuu uga yeelayaa xasratan qoomamo fii quluubihim qoomamada oo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaanayso wallaahu alle yuxyii waa nooleynayaa wa yumiitu isagaa yani waa dilayaa alle yani yuxyii man yashaau wa yumiitu man yashaau ayb qoomamaduna markaade waa murugta wixii ka tegay ay ka murugayaan maadaama ay qasadkoodii gaarin waayo hadalkan markay leeyihin waa marka jihaadka loo socdo waxay rabaan marka inay tahbiit iyo ku sameeyaan dib u dhigid ay mu'miniintii ku sameeyaan markay mu'miniintu ka yeeli waayaan murug iyo qoomamay ku noqonaya ile ujeedkoodii ma fuline xasrada sidaa lagu macneeyey waxaa kaloo shallayda lagu fasiray maalinta qiyaamaha waayahay wallaahu alla yuxyii waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan basiirun midkii aada u arkaya way u jeedo walain qutiltum wala wallaahi yo in qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili llaahi ilaahay jidkiis laydinku dilo ow amase mudtum aada iskaba dhimataan lamakfiratun dembi dhaaf dembi dhaafka oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waraxmatun naxariis ayaa khayrun khayr badan mimaa kii ka khayr badan yajmacuuna ay ururinayaan waxay ururinayaan oo adduunyada dembi dhaafka ka khayr badan iyo naxariis alle adduunya marka xaqaaradeeda iyo liidnaanteeda naloo sheega wala wallaahi in mudtum haddaad dhimataan ow amase qutiltum la idin dilo la ilallaahi alle intii ka keliya laa ilaa gayrihi ayaa tuxsharuuna laydin laydin ururinayaayo laydin kulminaya wala wallaahi in qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa laydinku dilo ow amase mudtum aad dhimataan lamakfiratun dembi dhaaf iyo waraxmatun naxariis lamakfiratun dembi dhaaf dembi dhaafka oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waraxmatun naxariis ayaa khayrun khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinayaanoo min alghanaa'imi ah sidaa waa hanaa-imtan marka aada la ururinayo waxaa ka kheyr badan dembi dhaaf iyo naxariis alle qira'at lcaama marka waxay akriyeen iyagu laakiin badanaa quraada tajmacuunay akriyeen walain qutiltum fii sabiili llahi aw mudtum lamakfirat min allahi waraxmat khayru mima tajmacuun waxaad ururinaysaan taasaa ka kheyr badanba ayb xafs can caasim unbaa yajmacuunada akriyey inta kale tajmacuunay akrinayaan wala in mudtum wala wallaahi yo in mudtum haddaad dhimataan ow qutiltum ama la idin dilo la ilallaahi alle intii kaa unbaa tuxsharuuna laydin ururinayaayo xagga allah la idiinsoo kulminayaa marnaba ilaahay xaggiisa maka ma seegeysaan fbma raxmat min allahi linta lahm walow kunta fada galiida اlqalbi lanfaduu min xawlik fabimaa raxmatin fabiraxmatin naxariis naxariista oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo adiga kuu naxariistay ayaad linta u jilicsanaatay lahum iyaga ah u jilicsanaatay walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan yanii mid aada adag haliida alqalbi qalbigiisu kakan yahay lanfaduu way yaaci lahaayeen min xawlika dhinacyadaada ama agagaarkaaga xaggiisay ka yaaci lahaayeen facfu haddaba cafi canhum xaggooda wastakfir dembi dhaaf u dalab lahum iyaga washaawir la tasho hum iyaga la tasho fi lmri arrinka qaarkiiska la tasho fa idaa haddii casamta aada go-aan gaartid fatawakal tala saaro cala allahi allah tala saaro in allaha alla yuxibu lmutawakiliina kuwa tala saartuu jecel yahay fabimaa raxmatintan marka baadaani xaggay ku yacni raxmaddaani yay ku tacalluqeen waxaan ujeedaa yaa waayo axad kuwa loo naxariistay tafsiir wuxuu leeyahay mutacaliqa mutaa mutacallaqu raxmati almukhaadabu sala alla l slam naxariista kay ku tacalluqayso waa waa nebiga sala alla l slam marka macnaha waxay tahay ay fa biraxmat illaahi iyaaka naxariista allow adiga kuu naxariistay darteedaad ugu jiljilecsanaatay mu'miniinta tafsiirka labaad marka waxay mu'miniinta ayay ku tacalluqaysaayo fa bimaa raxmatin fa biraxmatin naxariis darteed naxariista oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay calayhim ilaahay mu'miniinta dushooda ou yeelay yani naxariis alla mu'miniinta u naxariistaad linta lahum adiga ugu jilicsanaatay waayo haddaanu alla u naxariiso lahayn adiga uma jilicsanaa lahayn marka ama in la yidhaah naxariis aan adiga kuu naxariisanaad ugu jilicsanaatay ama naxariis aan mu'miniinta u naxariisanaad adiga ugu jilicsanaata iyaga laba tafsiir waana maaduna marka waa zaa'ida bimacnaa marka ama sila bimacnaa tawkiid bayna u taagan tahay oo fa biraxmatin in la yihaahay fa bimaa raxmatin aad waxay jumlada u adkaanaysaa marka maada lagu daro fa bimaa raxmatin fa biraxmatin naxariis darteed naxariista oo min allahi alla xaggiisa ka ahaatay oo caleyka adiga dushaada uu yeelay ou kugu naxariistay ayaad linta lahum ugu jilicsanaatay mu'miniinta marka dadka mu'miniinta in loo jilicsanaado wax fiican ilaahay yacni asxaabta markuu ammaanayena waxyaabihii lagu ammaanay waxaa ka mid ahayd marka moxamedun rasuulullah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum dadka wanaagsanna ilaahay wuxuu ku ammaanay adilatin calى اlmu'miniina acizatin calى اlkaafiriin walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qallafsan haliida اlqalbi qalbigiisu adag yahay oo qalbi adag haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlika dhinacyadaada waa ka yaaci lahaayeen marka ad adeyga iyo qalafsanaanta inay keenayso in dadku yaacaan ayay keenaya nebiyu llaahi maxamed oo dad ugu kheyr badan yaa la leeyahay haddaad ahaan oo xaq waday ayaa waxaa la leeyahay haddaad ahaan lahayd adiga mid kakan oo dadka mu'miniinta ku kakan oo qalafsan haddaad sidaa ahaan lahayd maba tihide waaba kaa kala yaaci lahaayeen dad kale maxaad umalaynaya ayb marka shardigu ma keenaayo inuu yahay nabiga sal ll slam saas ma keenayn walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qallafsan haliida alqalbi qalbi adag lanfaduu way yaaci lahaayeen min xawlika dhinac agagaarkaaga ayay ka yaaci lahaayeen waa kaa kala carari lahaayeen oo dadkani waxay kugu urursan yihiin dabci wanaagsan oo ilaahay ku siiyey ayay dadkii kugula joogaan marka meesha waxaa dareemaya haddaad xataa xaq wado laakiin dabcigaagu aad u qallafsan yahay waxaa laga yaabaa dadka inay kaa yaacaan oo xaqi aynan maqlin facfu canhum xaggooda cafi waxa kaa gaarayo iska cafi wastakfir dembi dhaaf u weydii lahum iyaga washaawir la tasho hum iyaga la tasho fi lmri fi bacdi اlmri qira'a marka sidaa dhahaysa fi bacdi اlmri oo shaad ah laakiin tafsiir waa gashaa ibnu cabaasna tafsiir ahaan waa looga wariyay xataa haddaynan qiraa'o ahayn fi lamri fi bacdi اlamri mar hadduu isaga ku macneeyo waaba sidaas naam meeshaan marka shuurada iyo talada ayaa waxay u baahan tahay marka fiqhu shuuraa in la fahmo fiqhu shuuraa shuurada nebiga la amray fiqhigeedu muxuu yahay waayo shuuradii iyo waxaa la isdhexgeliyey wax badan oo aan isqaadanaynin berigii shuuciyadu xooga badnaydna dad baa waxay u taagnaayeen oo waxay dhihi jireen ishtiraakiyada islaamkaa qabo nacam oo waxay dhihi jireen ishtiraakiyatul islaam abudar iyay soo qaadanayaano in wax lala cuno ogolaay maal inuu meel dhigta ma ogolayn hantigoosadku kasoo horjeeday diinkii ilaahay baa mabaadi stalin iyo linin iyo markis iyo sameeyeen aa lagu ad-aadinaan waqtiyadan dambe oo kuwan kale ra-sumaaliga nidaamkan ra-sumaaliga ah ama antigosadka xoogaa markuu awood badan soo yeesho kuwan kale laga xoog roonaaday waxaa aad aada u maqlaysaa mar walbo dimuqraadiyad wax kale ma ahan shuuro leh waay shuuradiina qur-aankaa faray maxaa loo diidaa bal shuuradii qur-aanka faray aan fahamne markaas adiga kala garan markaa inay dimuqraadiyad shuuro tahay inaynan ahayn awalan marka shuurada xaqiiqadeeda maxaa laga wadaa qaala raaqibu اlasfahaaniyu fii mufradaati اlqur'an wuxuu ku yidhi wاltashaawuru wاlmushaawaratu istikhraaju الra'yi waa in ra'yiga lasoo bixiyo bimuraajacati اlbacdi ila اlbacdi see lagu soo bixinaa qaar in qaarka kale loo celiyo ra'yigooda yani hadalkii baa laysku celcelinayaa say kula tahay sidaana ila tahay may sidaana may tahay ra'yi baa soo baxayo taasaa shuuro la yidhaha min qowlihim shurtu lcasala malabkii baan marka soo miiray idaa akhadtahu min mowdicihi meeshiisa markaad kasoo miirtood kasoo qaado alimaamu اlbagawi wuxuu yihi washaawirhum fi اlmri ay istakrij aaraa'ahum aaraa'dooda soo bixi waclam ogow maa cindahum waxay qabaan dadka kula joogo ra'yigooda ogow min qowli اlcarabi shurtu daabata washawartuhaa ida اstakrajta jaryahaa washurtu اlcasla ida akhadtahu min mowdicihi waاstakrajtahu malabka markaad meeshiisa kasoo miirto ood kasoo qaado yay ka timid qurdubina macno noocaasuu sheegay luqatan horta shuuro sidaasaa la yidhaha ra'yiga in laga soo bixiyo dadka uu ku jiro ayaa shuuro la yidhaha shuuradu marka xaggay ku tacalluqeen meel walba ma geli kartaa mase meel walba ma gasho alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi taxta baab wa amruhum shuuraa baynahum bukhaari kitaabu اlictisaami biاlkitaabi waالsunan saxiixiisa baab ayuu baabeeyey baabun waamruhum shuuraa baynahum markaasuu yidhi waqad اkhtulifa fii mutacallaqi اlmushaawarati mushaawarada meeshay ku xiran tahay ayaa la isku khilaafay faqiila waxaa la yidhi fii kuli shayin wax kasto laysa fiihi nasun wax kasta oo nas ounan kusoo aroorin meeshaa marka maxaan ka fahmaynaa wixii aayad ama xadiid ay tilmaameen shuura ma gelayso yani sideen u dhaqan gelinaa waa laga tasho karaa laakiin ma samaynaa mase waa ka tagnaa warkaas ma la geli kara wixii marka aayad qur-aan iyo xadiid kusoo arooray baabkan shuurada waa ka baxayaan leanna waaba ognahay inay waxaasi markaa ay khayr ay noo yihiin haddii ha laga taga la yidhina ka tegistaa khayra haddii la yidhaha hala sameeyna samayntii baa khayra dabcan faqiila fi kuli shayin laysa fiihi nasun waqiila fi lmri اdunyawiyi faqad wixii adduunye a keliya ayuu kala tashanayaa nebiga dadka wixii diina maya saasna waa la yidhi wa qaala daawuudiyu oo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu yidhi inamaa kaana yushaawiruhum fii amri اlxarbi nebiga dagaalka iyo waxyaabaha buu kala tasha jiray mima laysa fiihi xukmun waxa xugun ounan kusoo aroorin dhexdiisa ounan ahayn lianna macrifata alxukmi waayo axkaamta inamaa tultamasu minhu nebiga isagaaba laga raadsan jiray xaggiisa axkaam markay tahay isagaa yaqaan soomaha ila axkaamta nebiga isagay kusoo degay wixii marka xaggeen degnaa sideen u dagaalanaa meeshaan meeqa ciidanaan gelinaa waxyaabahaasuu kala tasha jiray amaa waxaan ma bannaan yihiin mase ma bannaana asagaaba loogu yimaadaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wman zacma anahu kana yushaawiruhum fi laxkaami faqad gafla gaflata cadiima qofkii yidhaahday axkaamta diinigaa buu nebiga kala tasha jiray dadka qofkaasi qof aad marka dhoohanaana ku dhacday iyo gaflo aada u weyn ayuu dhex galay wa qaala gayruhu keyrkii wuxuu yihi allafdu wain kaana caaman fi lmri inkastoo ay caam tahay laakina almuraada bihi lkhusuus baa loo jeedaa lilitifaaqi calaa anahu lam yakun yushaawiruhum fii faraa'id alaxkaam culimadu waxay isku waafaqsan yihiin nebiga axkaamta waajibaadka iyo faraa-isha inuunan kala tasha jirin marka fi lamri fii bacdi lamri baa laga wadaa marka waa caamun uriida bihi alkhusuus wa yu-ayidu dalika waxaana xoojinaya tafsiiru bni cabaas kamaa rawaahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad washaawirhum fii bacdi اlamri ciz bnu cabdisalaam alimaam ciz bnu cabdisalaam kitaabkiisa tafsiirka ee atafsiir alcadiim la yidhaha wuxuu yidhi washaawirhum fi lmri fii bacdi اlmri arrin kasta maahane arrimaha qaar u ah wakadaa qara'ahu ibnu cabaas ibnu cabaasna sidaa buu akhriyey ay fii mri marka qiraaa waa tafsiir haddana ay fii amri اlcaduwi wa makaani اlxarbi cadowga arrintiisa meesha dagaalka laga gelaya iyo ow fi ma laa waxya fiiha iyo wixii aan waxyi kusoo degin ama wixii waxyi uunan ku imaanin inuu kala tashto fatxan libaabi lijtihaadi minhum si asxaabta loogu furo inay ijtihaadaan oo maskaxdooda ka shaqaysiiyaan wa qaala albukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu yihi waana almushaawarata qabla alcasmi watabayun shuurada waqtigeeda waa goorma waa intaan go-aan la gaarin oon wax la kala cadaysanin mar hadday wax kuu caddaadaan ka bacdi shuura ma jirto waa intaan wixii kale aynan caddaanin go-aan intaan la gaarin ayaa dadka ahlu ra'yiga lala tashtaa taas marka waa qodob meeshaas marka waxaan ku ogaanay wax kasto inaan tale la geli karin shayga diiniga maalan maanta addu- waxay maraysaa in la yihaha diinka axkaamtiisa ma lagu dhaqmaa mase laguma dhaqmo ha la codeeyo wax aada u jeedid in diinku uu xugun diini ah oo sharci ah oo mansuusa uu jiro ayaa waxaa la leeya horta waa in cod la helo haddaan cod la helin lama samay karan maxay tahay waxaana dimuqraadiyad waayuu ku leeyahay marka sidaas hadday taasi dimuqraadiyad tahay de shuuradii ma ahan saas shuurada marka washaawirhum fii kuli اlamri maahana fii bacdi اlamri waana wixii ijtihaad geli karo ama ra'yigu lagu kala duwanaan karo in dadka la warsado dictatoornimo lama rabo iyadana ma fiicno laakiin wax ilaahay iyo rasuulkiisii qarireen ayaa cod la gelinaa ama laga tashanayaa maahan saas iyada meesha hadda taas sidaasaan ogaanay hadday wax cad yihiin kadibna shuura ma jirto aayaddii baa caddaysay xadiidkii nebigaa caddeeyey ijmaacu lmuslimiina caddeeyey kutubtii islaamkay ku taallaa bis tabayunaa xasilay waa la waxaan waa la yaqaanaa tala ma la gelinayo sideen u sameynaa waa laga tala geli karaa laakiin aslan ma sameynaa iyo waxaa maya alimaamu lqurdubi isagana macnahan tashaawurka lagu amray buu ka hadlo wuxuu yidhi faqaalat daa'ifatun koox waxay tidhi dalika fii makaayidi اlxuruub waa dagaalada xeeladahooda iyo wa cinda liqaa'i lcaduwi cadowga marka lala kulmaayo iyo wa tadyiiban linufuusihim iyo iyaga naftooda in xoogaa la lasoo jiido iyo waxyaabahaas wa rafcan liaqdaarihim qadarkooda in kor loo qaaday ille ninka haddii lala tashtay qadarkiisii koraa loo qaaday wa ta'alufan calaa diinihim in diinkooda lagu soo dumo wa in kaana allahu tacaala qad agnaahu can aaraa'ihim inkastoo ilaahay nebigiisu uu ka deeqay dadka aaraa'dooda biwaxyihi oo uga deeqay ruwiya hada can qataadata warabiic wabni isxaaq shaaficiy ayaa laga wariyey marka dadkan unbaa quluubtooda lagu soo jiidayaa ma ahane nebigu cidlo ma ahayn ilaahiisaa u waxyoonayay wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen dalika fii maa lam ya'tihi fiihi waxyun waxa laga tashanaya waa wixii aan waxyi ku imaanin ruwiya dalika can ilxasani اlbasriy wadaxaak intaas marka waxaa ku dhammaaday taladu shuuradu maxay gashaa meelaha ay gasho waa meelma halkan hadda waxaan gelaynaa fii sifati lmustashaar ninka horta in lala tashtaa mudan waa keen yacni yaa lala tashtaa alimaamu lbukhaari wuxuu yidhi wakanat اla'imatu bacda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama yastashiiruuna alumanaaa min ahli اlcilmi fi lumuuri اlmubaaxati wuxuu yihi khulafadii nebiga ka dambeeyey waxay la tashan jireen dadka umanada ah dadka daacadda ah oo aan khiyaanada ku jirin oo ahlu cilmiga ka mid ah ayay kala tashan jireen wixii bannaan fi lumuuri اlmubaaxa alumanaaa min ahli اlcilmi laba tilmaanu sheegay marka qofka lala tashana waa inuu cilmi leeyahay daacadna inuu yahay ruux aan daacad ahayn tala ma galo faasiq oo kale ummaddan taladeeda in la siiyo xaq ma aha qof aan cilmi lahayn xaq ma aha in layacni ummaddan taladeeda ka tala bixi in la yidha baarlamaanaadka iyo qaabka loo soo galaaba maxay yihiin hadda laaluush in lagu galo mid dabbaal ah oo doqon ah oo wax khibrad aan lahayn cilmi aan lahayn nusxi iyo daacadnimo aan lagu ogeyn ayaa lacag firdhinaayo halkaasuu soo gelaa nacam kaale adiga ka celi taladaaduu qasab ku haystaa marka nacam waayo laaluush iyo musuq maasuq maahan dadka taladooda in lagu qaato sax maaha wahaakada nacam sidoo kale marka qof iska faasiq ah oo dhar dhigtay oo fisqi la dhar dhigtay baa laleeyahy masiirka ummaddan adiga wad ummaddaas marka xaggey aadee marka hadhow marka waxaa lagu leeyahay waamruhum shuuraa beynahumaa leey kuwaan fasaqo waa kuwii loo tali lahayo kuwii tali lahayo kuwa noocaas oo kale wuxuu yidhi marka liya'khuduu biashalihaa si ay u qaataan arrinta ugu fudud faidaa wadaxa alkitaabu aw isunnatu haddii kitaabku caddaado sunnada ay caddaato lam yatacadowhu ilaa gayrihi kitaabkay sunnada wax kale uma dhaafaynin iqtidaa'an binabiyi sal lla ly slam bukhaari adabulmufradka wuxuu ku wariyey can abi hurayrata marfuucan almustashaaru mu'taman nebigu wuxuu yihi ninka lala tashanayo waa nin la aaminay macnaheeda marka ninkii ammaano galay ayaa lala tashanaa mar haddii ninka lala tashanaayo uu yahay nin la aaminay ninaad aamini karto la tasho keliya alimaamu lmaawardi kitaab wuxuu leeyahy la yidhaha duraru suluuk fi siyaasati اlmuluuk wuxuu yihi wayanbagii lilmeliki ninka madaxda ama boqorka waxaa u habboon anlaa yamdiya alumuura bihaajisi ra'yihi arrimaha inuunan ku gudagelin ra'yigiisa deg dega ah wa nataa-iji fikrihi fikirkiisa natiijada kasoo baxday inuunan yacnii arrimaha hore ugu sii gelin taxarusan isagoo iska ilaalinaya min ifshaai sirihi sirtiisa inay faafto dadka qaar baa waxay u fakaraan haddaad dad la tashato sirtaadaa faafayso adiga uun keliya tali weligaa adiga uun dadka madaxa uga keen talada caawa qab si baabuur u keen wad meeshaas aada habeen dambe meeshaasaa la aaday qofna waxa u sheegin haddii loo sheego waxaan waa sir baa fakanaysuu ku leeyahay marka isagoo sir inay ka fakata ka cabsanayo maahan inuu iska dhaadhiciyo arrintaasoo ra'yigiisa un uu ku socdo dadkao dhan iyounan u sheegin laakiin cid daacada oo lala tashan karo waa inay la og tahay arrimaha walisticaanati bira'yi gayrihi yacnii inuu marka waxaa u habboon anlaa yamdiya alumuura bihaajisi ra'yihi wa nataaiji fikrihi taxarusan min ifshaa'i sirihi iyo walisticaanati bira'yi gayrihi geyrkii ra'yigiisa inuu kaalmaysto yacnii iska ilaalin oo iska ilaalinaya darteed yaanu isaga keliya iska tashanin xataa yushaawira sa ayaanu yeelin ilaa uu ka tashto ha tashto xataa yushaawira dawil axlaami wanuhaa dadka caqliga u saaxiibka ee qaangaarka ah ilaa uu la tashto wa ahli alamaanati watuqaa amaanada ee alla kacabsiga kuwa u saaxiibka ah inuu la tashto miman qad xanakathum tajaaribu dadka ay tajaaribtu ku duuduubantay yani dadka waaye aragga ah waay faاrtaaduu bihaa wacarafuu cinda mawaaridi اlumuuri xaqaa'iqa masaadiriha dadka umuuraha markay yimaadaan meeshay salka ku haysa fahmi karo ee waaye aragnimadaa leh dadka hala tashto saasuu leeyahay meeqa sifou isdaba dhigay marka halkaan hadda dawil axlaami wanuha dadka lala tashanayo inay caqli dad waaweyn inay yihiin ahlu ammaano inay yihiin alla kacabsiga inay leeyihiinoo maanta haddaad dadka khiyaanto war berri xaggaad aaday dad isdhihi karaa la rabaa ee dad shilinkan qaado berrina iska tag dad isdhahaya maya ma anfacayaan dadka cid kusoo qabanaysa male cid wax kuu raacanaysa male ummaddan soomaalida haddaad kun ka disho cid berri ku haysata male saasay u fakarayaan dad badan waxaad rabta ka hadlay magacooda ku cun waxaad ku cuni karto berrina iskaga dhaqaaq toban sano markaad iska dhakatood aamustana haddaad soo laabato in lagu doortaaba laga yaabaa berri xisaab xumida iyo taariikhdii ummaddan inay baaba-do waxaasaa sabab u ah haddaan la iloobin wax allaale waxa uu qof sameeyo hadday haddii lagula xisaabtamo oon la iloobin oo taariikhda ugu yaraan un lagu daro lagu dhigto qofku waxaa laga yaabaa hadduusan alla ka cabsanaynin xataa inuu baqaa dhici karto ayb laakiin mushkilo fara badan oo na haysata darteed waaas haddana wuxuu ku daray miman qad xanakathum tajaaribu waa dad waaye aragnimo lehoo wax soo tijaabiyey inay yihiin ninay shaqadu ku cusub tahay lama raban marka tale loo keenana meeshay salka ku hayso markuu saa u indhe indheeyaba soo saari karo dad noocaas waaye dadka in ummadda ay u taliyaan laga rabo ee lala tashanayo ibnu caiya tafsiirkiisa almuxarar اlwajiiz wuxuu ku yidhi washuuraa min qawaacidi shariicati shuuradu waxay ka mid tahay shareecada asaaskeeda wacazaa'im اlaxkaam waman laa yastashiiru ahla اlcilmi waاddiini facasluhu waajibun ninkii madaxa oo dadka ahludiinka ahlucilmiga aan la tashanaynin in la casilaa waajib ah hada maa laa khilaafa fiihi wax khilaafa kuma jiraan u leeyahy qofka ummadda hogaaminayo ahlu cilmiga ahlu diinka inuu la tashto waqad madaxa allahu lmu'miniina biqowlihi wa amruhum shuuraa baynahum waxaa kaluu yidhi ibnu catiya wa sifatu lmustashaari qofka lala tashanaya fil axkaami diinta lagala tashanaya axkaamta sharciga an yakuuna caaliman dayinan ninkii masale diin la weydiinayo xukunkeedu muxuu yahay waa inuu caalim diin leh ou yahay wa waqala maa yakuunu dalika ilaa fii caaqilin qof diinta caalim ku ah oo dhowrsanna ma jiro waa yaryahay oo aan caaqil ahayn yani qofka diinka ku dhowrsan ee aqoon u leh caaqil inuu yahay u badan tahay wa sifatu lmustashaari sidaas markaa wa sifatu lmustashaari fii umuuri dunyaa ninkii adduunyo lagala tashanaya sifadiisana an yakuuna caaqilan mujariban shay adduunya la rabaa in lagala tashto yani military iyo xeelad dagaal ama dhaqaalaa la rabaa in lagala tashto waa inuu yahay qof caaqil ah waxaasna yaqaano aqoon u leh mujarib oo dadkan dadkii wax u bartay waa la jamcinayaa war waxaana laydinka rabaa masaladan idinkaa aqoon u leh tajribana u lehe i keena buu dhahayaa taladeeda laakiin hadduu dhaqaalo isaga ka hadlo diin isaga ka hadlo oo military isaga ka hadlo wax walba anaa ka talinaya uu yidhaahdo mashaakilaa imaanayo markaas ayb wuxuu yidhi marka caaqilan mujariban inuu ahaado waadan fi lmustashiir ninka talada weydiinayana waa inuu daacad u yahay nin kumajaxaabinayo un sidii aada u fashilmi lahayd ka shaqaynayo lalama tashanayo kaas waadan fi lmustashiir wa shuuraa barakatun shuurada barakaa ku jirto waqad jacala cumaru bnu اlkhadaab alkhilaafata wa hiya acdamu nawaasili shuuraa cumar bnu lkhadaab markuu dardaarmaayey yaa dadka madax looga dhigaa shuurow ka dhigay lix qof ayuu soo bixiyey lixdan ka tashta hal nin ka doorta ayuu yidhi khilaafada oo arrin muhiim ah ah ayuu cumar shuuro ka dhigay shuuradu marka mansilo weynay ka joogtaa diinta laakiin dadkeeda dadkaas waa maahan qof kastoo iska qalab qaaday inuu talo galo ma aha meeshaas marka dadkii lala tashanayo halkaa ku sheegay meeshan marka hadda dadka lala tashto see lagu doortaa ayaga xataa haddii aan ka soo qaadno dalalka ay doorashada ka jirto waxaan la yidhaha qof iyo cod sideeda qof iyo cod wax fiican miyaa iyadan qof iyo cod macnaheeda ogow waxay tahay bulshada ninka ugu caalimsan ugu waaye aragsan ugu daacadsan codka faasiqou leeyahay isagana sanduuqaas meeshaas la dhigaayo ogaada ninka ugu caalimsan dadka ee ugu daacadsan hal cod ayuu leeyahay shan cod ma laha faasiqana isagana gurigiisuu kasoo kacaa kaan salaada dukanin oo cirbiidka oo cifriidka ah waa soo kacaa isagana warqadiiu qaadana mi sanduuqaasuu ku ridaa maanta marka kii faasiqa ahaa iyo kii caalimka ahaa isku ummaddan dadka hagi lahaa isku coday ku leeyihiin iyo isku isku talo arrinkaas isagaa marka shuuro miyaa marka islaam abadan maaha waxaas shuuro islaam waa in dadka marka laga dhex xulaa dad tilmaamo lagu xula leh oo tilmaamahan aan sheegayna dad leh oo dadka matalaa waa inay jiraan kuwaas ay madaxdu doortaan markaas waa ilaa sanduuq iyo cod wax caqli ama waayo dadka badankoodba dad xun waay maanta ninkii hawadooda u raacayay dooranayaan waxa caalamku ku fasaado ku qarib mayna saas waay xataa dalalkii dalalka gaalada dhaqamo ayna lahaa jirin inay hadda kusoo kordhaan oy u ololeeyaan waxa u keenay waxay tahay sanduuqaas nin iyo codka ah waayo kuwaas xunow cod ka rabaan kuwa qaabka daran qofku waa inuu qanciyo qof kastaa waa inuu qanciyo si codkiisa oo u helo arrintaa iyada marka iyo shuurada islaamku waa iskhilaafsan yihiin wa qaala alimaamu lbadru bnu jamaaca ibnu jamaaca wuxuu yihi kitaabkiisa taxriir laxkaam wakadalika yanbagii lisuldaani suldaanka waxaa u haboon mushaawarat lculamaai alcaamiliina annaasiqiina lilahi wa rasuulihi inuu la tashto culimada caamiliinta oo diinkooda ku camal falo daacadda ah ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiinta daacadda u ah fayactamidu calayhim fii axkaamihi axkaamtiisa wuu cuskanayaa wa naqdihi iyo wax markuu iyo markuu wax burinaayo wa ibraamihi iyo marka uu wax xirxiraayo wajadiirun bimelikin yakuunu tadbiiruhu bayna nasixati اlculamaa wa ducaaءi الsaalixiin an yaquuma cumuduhu wayaduuma amaduhu mulki ku qoto mulki u dhexeeya dadka culimada taladooda iyo dadka saalixiinta ducadooda mulki u dhexeeyana inuu wanaag ku daa'imo uu barako yeesho oo tiirarkiisu ay taagmaan ayuu xaq u leeyahay saasaa habboon sheekh axmed shaakir isagana kitaabkiisa cumdatu tafaasiirka ee mukhtasarka ibnu kathiirka shuurada markuu ka hadlayay isagana aad buu uga hadlay wuuna kala saaray waxaa hadda jiro iyo waxa kale waxyaabaha marka uu yidhi waxaa ka mid ahaa wamin almafhuumi wa min almafhuumi اlbadiihiyi aladi laa yaxtaaju ilى daliili ana aladiina umira الrasuulu bimushaawaratihim waya'tasiya bihi bihi fiihi man yali اlmra min bacdihi hm الrijaalu الصaalixuun alqaa'imuuna calى xuduud اllahi almutaquuna lilahi almuqiimuuna الصalaata wاlmuؤaduuna الzakaata almujaahiduuna fi sabiili اllahi aladiina qaala fiihim rasuulu اllahi sal ll slama liyalinii minkum ulu اlaxlaami wاnnuhaa wuxuu leeyahay arrinta iska badiihiga waxay tahay dadka nebiga la tasha la dhahayo la yidhi la tasho dadka isaga ka dambeeyana ay uga dayanayaan inay la tashtaan wuxuu yidhi waa dadka ilaahay ka cabsado dadka daacadda ah dadka ilaahay salaada oogo zakada bixiyo ilaahay jidkiisa ku jihaado wanaag dad lagu yaqaanaa nebiga la tasha la yidhi laysuu humul mulxidiina maahanuu yidhi kuwa diin laawayaal ah nin iska mulxid ahooba diinba aan shaqo ku lahayn ummaddan ha lagala tashto masiirkeeda haddii la yidhahdo dad muslima u tali waa dhibaato laysuu hum lmulxidiina wala lmuxaaribiina lidiin illahi iyo kuwa ilaahay diinkiisa la dagaalamayo layskuma xukumi karo kuwa dhahayo ma ahan buu leeyahay kuwa ha lala tashta la yidhi wala lfujaari aladiina laa yatawaracuuna can munkarin iyo faajir sow lacag ku heli lahaa keliya ka fakarayo oo aan munkar ka dhowrsanaynin wala ladiina yazcumuuna ana lahum an yadacuu sharaa'ica waqawaaniin mana ahan kuwa ku andacoonayo inay sharci dejiyaan inay xaq u leeyihiin sharci inay dejiyaan wa qawaaniina inay dejiyaan tukhaalifu diin allah qawaaniin ilaahay diinkiisa khilaafayso kuwa isa siinaya inay dejin karaan kuwaas maahan kuwii nebiga la tasha la yidhi ayuu leeyahay waana sida ay tahayba aayadda watahdimu shariicata alislaami duminayso haa ulaa'i wa ulaa'ika wuxuu yihi kuwan iyo kuwaas min beyni kaafirin wa faasiqin waxay u dhexeeyaan kaafir iyo faasiq mowdicuhum asaxiixu taxta asayfi aw asawd meesha saxda ah bosishanka saxda kuwa ay joogaan waxay tahay buu yidhi taxta sayfi seef hoosteed ay ka baqayaan ama jeedal kuwaa marka waa dad dembiilayaalow ka wadaa iyaga halala tashtaaba qalad a marka laa mawdica laa mawdica listishaarati wa tabaaduli ilaaraa kuwii ra'yiga la dhaafsiisanay ra'yi isdhaafsiga kuwii mudnaa iyo kuwii shuurada in lala tashto mowdicii xaq ku lahaa kuwaas ma ahan buu yidhi axmed shaakir wuxuu dhintay kun sagaal boqol konton iyo sideedii culimadii masar buu ahaa markii caalamulislaam lasoo gelayo maxaakimta sharciga la baabi'inayey dadkii soo gaaray oo aada uga ula dagaalami jiray fakarka cilmaaniga ayuu ahaa sheekh axmed shaakir marka wuxuu leeyahay isagii baa marka aayaddan sidaa kala dhigdhigay waaqiceennanna isagaa ku dabaqay marka haddii culimo la rabana culimo yacni sidan wax u fahamtayoo waaqicaan soo gaartay ma ka hadashay shuurada haddii la yidhaahdana waa kuwaana waa ka hadleen ayb marka waxyaabaha marka in la kala saaro waxyaabahan ay dadka qaar samaysanayaan iyo iyo waxaan marka ilaa yacni shuuradan allah uu nebigiisa farayo sidaasay u kala duwan yihiin fiqiga shuuraduna waxay tahay xaqiiqadeedu waa sidaa aan sheegnay dadka lala tashanayo shuruuddoodii waa ka waa sheegnay waxa laga tashan karo iyo waxaan laga tashanaynin waa sheegnay waxyaabahaas oo dhan markaa waxay kutusayaan marka shuurada midaas ah oo sidaa u dhigan weeyaan midda islaamku ou qabo wayna ka duwan tahay waxyaabahan marka hadda caalamka ku badanaya ee qiyamka lagu sheego hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih